magaalada jowhar waxaa ku yaala goobo waxbarasho oo isugu jira dugsiyo iyo jaamacado kuwaasi oo qaarkood kaalin lexaad leh ka soo qaatay sii jiritaanka waxbarashada deegaanka iyo la dagaalanka jahliga xilligii burburka uu dalka ku jiray si loo yareeyo tirada carruurta aanan waxbaran loona kordhiyo tirada carruurta soomaaliyeed ee dugsiyada u dareertay ayaa waxa ay dhallinyarada magaalada tani jowhar ku baaqeen in la taageero goobaha waxbarashada ee magaalada tani jowhar ku yaala waxa ayna sidoo kale oga mahad celiyeen kaalinta ay ka soo qaateen waxbarashada magaalada tani jowhar inta uu dalka burburka ku jiray iskuullada magaalada ku yaala iyo macalimiinta kasoo howlgashay
waxaana u mahad celinaya macalimiinta juhdiga faraha badan gelinaysa iskuulaadka gaarka loo leeyahay iyo kuwa markaasi dowladda isku taxaluujinayso in markaasi dadkooda soomaaliyeed in ay waxbaran hadday ciyaal ahaan lahaayeen hadday dhalinyaro ahaan lahaayeen marka waan boorinaya iskuulaadkan waan boorinayaa aadaan ugu ugu hambalyeynaya aadaan ugu ammaanaya juhdiga ay bixinayaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada aqoonta waa aqoontii waxaa meesha ka dhiman keliya in dhalinyaradu ay iska saaraan depressionka iyo buufiska haaye ee dibadaha iska saaraan ay waxbarashadii ay markaasi meeshii qaybtii buufiska ay ka aadi lahayn waxbarashada ay soo aadaan kadibna saas ay ku horumaraan markaas waddankan ay ku horumareen waxaa jira ku dhowaad laba iskuul oo si bilaash ah wax looga barto koryaala magaalada tani jowhar balse bulshada ayaa codsanaya kordhinta xarumo kale oo bilaash ah waxbarashadooda maadaama magaalada tani jowhar ay tahay mid si weyn u sii fidaysa